abuukar maxamed abuukar iyo cabdiqaadir xuseen wehliye oo ka mid ah dhalinyarada wax ku bartay dalka islamarkaana ku nool magaalada muqdisho ayaa soo saaray sistem ay ayaga hal abuureen oo lagu magacaabo dugsikaabo sistamka ay dhalinyaradan hal abuureen oo ka kooban qalabyo la isku geeyay islamarkaana leh shaashad iyo nabaro ayaa loogu talagalay in lagu xadiriyo ardayda iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya kambaniyada cabdiqaadir xuseen wehliye ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiya shaqada uu qabanayo sistamka ay hal abuureen wuxuu leeyahay fingerprint kaasoo amba shaqaale ha noqdo amba arday ha noqdo lagu rajistar garaynayo fartiisa lagu rajistar garaynayo kabacdina xaadirintii attendance looga qaadanayo hardwarekeena dugsi kaabe wuxuu ka kooban yahay laba qaybood labadaas qaybood qeybta koowaad waxaa waaye waa qeyb loogu talagalay waxa la yaqaana shaqaalihii iyo in lagu xaadiriyo iyo qeyb loogu talagalay wax la yaqaana ardaydii in lagu xaadiriyo in loo sameeyo wuxuu qaataa broses dheer broseska uu qaato kow waxaa ka mid a kow inaan design garayno wax la yaqaano b c b gii oo ah meeshii lagu dhisayay wax la yaqaano qalabyadii shaqaynayay markaan b c b ga aan design garayno kabacdi waxaan adeegsan doonaa wax la yaqaano jibiskii aadka u yaryaray oo ilmo aragtida ahay yaqaano fingerprintigii oo wax lagu xaadirinayay fingerprintigii wax lagu xaadirinayay sidoo kale shaashadii lagala soconayo wax la yaqaano xogtii systemka sidoo kale kafarkii systemka wax la yaqaano la geli lahaa kafarkii systemka la geli lahaa dhammaantood marka wax la yaqaano brocesskaasaan soo marsiinaa kabacdi ayuuna wuxuu noqdaa systemkii system dhammaystiran loona adeegsanayo goob kasta ee ganacsiga shirkada iyo wax la yaqaano
abuukar maxamed abuukar ayaa sheegay in markii hore ay la kulmeen caqabada dhanka bulshada kaga imaanayay balse ay ugu dambeyn ku qanceen bulshada qalabka ay hala abuureen dadka bannaankaana markaa u sheegna waa nugu qosli jireen waxayna dhihi jireen ma waxaa sheegaysaan horeyo system magaalada ku jiro systemkaasuu ku jirana waxa waaye idinku cid idin qaadanaysa ma laha maantana waxaa waaye systemkaas wax ka duwanaa keennay annagaa nagala doorbidaa iyadoo shirkaddii aasaasan kadib waxaan bilownay fikir ah in aan soo siyaadino application la dhaho dugsi kaabe oo dugsikaabe marka waxaa weeye wax kale maahan waa nidaam casriya oo ardaydii waxa weeye school management uu dhammaystiran waaye school managementigaas marka wuxuu ka kooban yahay hardware iyo software buu ka kooban yahay hardwareka waa finger printican oo wax lagu xaadiriyo ardayda gacanta saaraya wax lagu xaadirin karo iyo mid kaloo derbiga lagu dhejiyo macallimiinta iyo waxaas lagu xaadirin karo allah wax badanay naga dabarta si kastaba dhalinyarada soomaaliyeed ee ka qalinjibisa jaamacadaha dalka ayaa inta badan la kulma shaqo la-aan hase ahaatee waxaa jiro dhalinyaro iyaga la yimaada hal abuuro guulaysta